xarunta gargaarka iyo howlaha bini'aadanimada ee boqor salmaan ayaa deeq gaarsiisay qoys oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada kismaayo deeqdan ayaa isugu jirtay dhar teendhooyin maacuun layrar iyo agab kale guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha jubbaland mudane cali aadan cali ayaa ka warbixiyey deeqdan waxaan maanta meesha u joognaa qaybinta alaab isugu jirta maacuun iyo dhar iyo teendhooyin oo ay noogu deeqday boqortooyada sacuudi arabiya waa king salman humanitarian aid and relief center ayaa noogu deeqay waxaana loo soo mariyey wasaaraddeena gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka jubbaland waxaa loogu talagelay dadka barakacayaasha gaar ahaan dadka ku nool gudaha magaalada kismaayo alaabtan oo isugu dhex jirta teendhooyin maacuun iyo dhar waxay gaaraysaa laba kun saddex boqol iyo afartan qoys baa loogu talagelay waana dadka loogu talagalay waa dadka hadda hadda la yeerinaya halkaa bannaanka safan waaye marka sidaa darteed waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii hawshan soo fududaysay gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa alla ka soke hay-addii lahahdo tadaamun oo naloo soo dhexmariyey oo bartner la'ah king salman humanitarian aid and relief center la'ah bartner iyo wasaaradda gargaarka ee ka hortagga masiibooyinka jubbaland aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa qoysaska ka faa'iidaysan doona alaabtan inay waxweyn tari doonto runtii teendhooyinka baahi gaar baa noo haysay waa toddobaatan teendhaan u malaynayaa waynugu yeeryihiin run ahaantii waad garanaysaan dadka barakacyaasha meelaha ay ku nool yihiin bacihii qorraxa ka cuntay teendhooyinkan marka annaga waxay nooga dhigan yihiin guri bay u dhigmaan guri bay u dhigmaan xagga barakacyaasha marka la eego waxaan isleenahay marka intaa waxay nala tahay annaga waa dhibic bad lagu seeray runtii waa wax faa'iido badan laakiin waynugu yeeryihiin deeqdan ayaa ku soo aada xilli baahi badan loo qabay waxaana jira qoysas kale oo u baahan deeqdan mid la mid ah